subax wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington
waa subax talaado ah bisha juunna waa lix iyo toban sanadka laba kun iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somali com saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii subaxnimo idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah caasho ibraahim aadan
qodobadaad idaacadayada saakiya caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mida suuqyada waaweynee dalka britain oo saddex bilood ku dhowaad u xidhnaa xanuunka covid oo dib loo furay
aad baan ugu faraxsannahay maantay in noo furmeen dukaamadii oo naga xiraa muddo saddex bilooda iyadoo ay nooga xiraayeen covid dad badan aan nooga dhinteenoo runtii wada garanayo ehel iyo qaraabo aan nahay iyo asxaab waxaa kaloo aad maqli doontaan shacabka degmada dhadhaab oo siiskaa wuxuu qabsaa u bilaabay inay dhisaan waddooyinka magaalada dhadhaab gala dowlad dhan baa dhisan intaasoo bilyan baa ku baxda kawntiga kharash ayaa la siyaa gaaris ama embiiga gaarisa xuquuqdii aan ku lahayn aw hal maalin maana arkin waa hal maalin kawnti intuu noo imaadayra gaarigan hooye qashiga iskaga qaada da'yar baahida qoysaskooda ku daboola shaqooyin adadag oo dhaqaalaha ka soo xiroodaana uu aad u yaryahay qodobadaasi iyo warar kale ayaad maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka waxaa inoo haya maxamed cabdi xasan sandheere
sida laga soo xigtay ilaa arrintan wax koog xogayaha arrimaha dibadda maraykanka mike pompeo ayaa qorshaynaya in xarun ciidan oo ku taalla gobolka hawaayi ee dalka maraykanka uu toddobaadkan kula kulmo saraakiil shiinaha u dhashay si ay uga wada hadlaan xidhiirka labada dal ee aadka u xumaaday ilaa iyo bilowgii sannadkan marka laga yimaado xafiirtanka istaraatiijiyadeed ee sii xoogaysanaya labada awoodood ee dhinaca dhaqaalaha dunida ugu xooga weynay waxay madaxa isla sii galeen markii uu soo ifbaxay xanuunka covid iyo markii shiinuhu uu sharciyo dhinaca amniga ku soo rogay jasiiradda hong kong khubarada ayaa sheegay in xiriirkooda uu gaadhay meeshii ugu hoosaysay bartamihii bishii meyna madaxweyne donald trump ayaaba arrintaa sii fogeeyey isagoo sheegay inuu doonayo inuu shiinaha xidhiirka u jaro warar laga helay wargeyska south china post ee ka soo baxa hong kong ayaa lagu sheegay in dowladda shiinaha uu shirkaasi u mateli doono yang chieci oo ah xubin sare oo ka tirsan xisbiga antiwadaagga ee dalkaasi dhinaca wararka gudaha ee maraykankana madaxweyne donald trump ayaa talaadada maanta saxiixi doona digreeto madaxweyne oo lagu doonayo in lagu wanaajiyo sida saraakiisha boolisku ay ula dhaqmaan bulshada madow iyo bulshooyinka kale ee maraykanka iyadoo la wanaajinayo heerkooda waxbarasho tababar iyo adeegyada dhinaca caafimaadka maskaxda oo helayaan warkan waxaa laga soo xigtay saraakiil maamulka trump ka tirsan trump ayaa dhaleecayn kala kulmay dimuqraadiyiinta sida uga jawaabay dibadbaxyadii ka dhashay dilkii george floyd iyo sida uula tacaalay xanuunka covid qaar ka tirsan xulafadiisa jamhuuriga ayaa ka walwalsan in arrimahaasi ay isaga iyo hogaamiyaasha jamhuurigaba dhaawac u geysan karaan fursaddooda dib loogu soo dooranayo bisha nofembar ee sannadkan warkii caalamkuna waa naga intaas
mahadsanid maxamed cabdixasan ayuu ahaa warka caalamkana la socodsiinayey halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a ku dhowaad muddo saddex bilood ah kadib ayaa markii u horreysay dib loo furay suuqyada waaweyn ee dalka britain oo u xirnaa xanuunka covid soomaalida ka ganacsata britain ayaa soo dhoweeyey arrintan warbixintan waxaa magaalada london ka soo diray wariyaha v o e da ridwaan xaaji cabdiweli kumanaan qof ayaa maanta safaf dhaadheer waxay u galeen dukaamada waaweyn ee lagu iibiyo waxyaabaha aan daruuriga ahayn oo markii ugu horreysay dib loo furay ku dhowaad saddex bilood kadib xayiraadda xanuunka faraha ba-an dunida ku haya ee covid sagaal iyo toban dukaamada waaweyn ee bartamaha london oo ay ka mid yihiin kuwa laga iibsado dharka ayaa afaafka hore waxaa lasoo dhigay agabka lagu nadiifiyo gacmaha iyo calaamadaha muujinaya in dadku ay laba mitir isku jirsadaan dadka oo sidoo kale xirnaa maaska lagu daboolo afka iyo sanka ayaa ku faraxsanaa in laba iyo toban toddobaad kadib ay u dukaamaysi tagaan suuqyada iyo sharikadaha ay markii horeba nasre cali kaar waxa ay ka mid tahay ganacsatada dharka waxa ay ku faraxsan tahay in dib ay shaqadeedii u bilowdo bismillaahi raxmaani raxiim runtii ridwaan su-aasha ay soo weydiisay aad weydiisay aad baad ugu mahadsan tahay maantay waxaan aada runtii ugu faraxsannahay muddo laga jooga hadda saddex bilood annagoo u xirnayn dukaamadii la xiray magaalada london oo dhan u k u k gaar ahaan london annaga waxaan runtii ka hadli karaa laakiin u k dha waa xirnayd waxyaabaha qaarkood sida raashinka intaan ka ahayn internetyada xiraa maqaaxidaha maqaaxiyada qaar baa loo ogolaa tegaway laakiin qaar badanna way xiraayeen qaarna waxaa la sameynaya online baa laga dalbanayay marka maaragtay aad baan ugu faraxsannahay maantay in noo furmeen dukaamadii oo naga xiraa muddo saddex bilooda iyadoo ay nooga xiraayeen covid nineteen maaragtay intii dhimatayna allah u naxariisto intii maaragta noolna ilaahay maaragtay caafimaad iyo cimri dheer ha siiyo inkastaan aada uga xumahan ku waynay aniga walaashay aada u jecelaa qadii jabaarcad dad badanna aan nooga dhinteenoo runtii wada garanayo ehel iyo qaraabo aan nahay iyo asxaab maaragta laakiin maanta waxaa farxad noo ah in aan kasoo baxnay guryihii in maaragta dukaamadii shaqaynaayeen maqaayadihii shaqaynaayeen intiradida shaqaynaayeen aniga oo weliba ah kamid ah ganacsatada reer london westiga degan aniga dukaankayga u xiraa sababtoo xiraa internet baan ku dhexnaalay internetka lama ogolayn maadaama laakiin xawaalada iyo waxaa noo furayd maaragtay runtii waan xawaalada ayaan ka diri jirnay iyo waxyaalaha kale laakiin waxaa naga xiraaca sida maaragtay internetyada iyo waxyaalaha kale maaragtay maasha allah ilaahay caafimaad hadduu nagu gaarsiiyo ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa soomaalidana waxaan leeyahay stiil cudurkuugu jiraa ha laga digtoonaado ha lays ilaaliyo waa in maaragtay sanka iyo in maaragtay afka iyo la xirto in distance long distance la sameeyo la kala durko in maaragtay aan soomaalidu tuurtuurashada iyo meelaha badan oo layskugu imaano layska ilaaliyo maaragtay caafimaadkeena iyo aan maaragtay aan ugu dadaalo ra-iisul wasaaraha britain boris johnson oo booqday suuqa caanka ah ee westfield ee bariga london lana kulmay ganacsatada ayaa bartiisa facebooka waxa uu soo geliyey codsi uu dadweynaha uga codsanaya inay dhowraan tilmaamaha looga hortegaya xanuunka oo ay ugu muhiimsan tahay kala fogaanta labada mitir ah waxaana uu sheegay in maalmihii lasoo dhaafay ay si weyn uga shaqaynayeen in suuqyada dib loo furo
as you shop uh, to observe the social distancing rules, uh, stay two meters apart, wash your hands.
qof walba waa in uu maanka ku hayaa xilliga dukaamaysiga in lala socdo kala fogaanshaha labada mitir ah gacmaha oo la dhaqdana waa muhiim haddii aad calaamadaha isku aragto gurigaaga ku ekow isla shalay ayaa dowladda waxay amartay in qof walba oo raacaya gaadiidka dadweynaha looga baahan yahay in uu wato marada lagu xirta afka ridwaan xaaji cabdiweli v o a london weli arrimaha xanuunka covid sagaal iyo toban ayaynu ku jirnaay xanuunku waxa uu isbeddel ku keenay hannaanka nafaqada ee dadka qaarkood xanuunka oo saameeya dhinacii wax soo saarka beeraha ayaa khubarada nafaqadu ay isweydiinayaan saamaynta uu reebi karo haddaba saamaynta xanuunkeena dhinaca nafaqada ayaa waxaan ka waraystay maryan ducaalo oo ku takhasustay caafimaadka dadweynaha iyo nafaqada guud maamulana ka ah hay-adda global health and education development oo gobolka ohio ee dalka maraykanka ka dhisan
aaday isugu xiran yihiin horta caafimaadka iyo nafaqada covid nineteenka markuu dhacayna saad og tahay maraykanka oo kale hadda waa la xiray meelo badan baa la xiray sharciyo badanaa la soo dejiyey shaqooyinka baa la kansaday ama la joojiyey marka taas waxay ka qayb qaadatay dadkii inay skan oo ay helaan markii horeba danyarta ahaa marka uu dhaqaalahooda hooseeyey aad ayay ugu adkaatay inay cunto dheelitiran helaan khaasatan kuwii cuntooyinka gaarka cuni jiray oo dadka qaxootiga ahaayo ku xirnaa ama hilib xalaala dadkii adeegoodiina wuu yaraaday sidoo kale waxaa dhacday xitaa dukaamadii inay yareeyeen qofku inta shay oo uu cunto karo marka caqabaadkaas awgood bay saamaysay oo dadkii cuntadoodii hoos bay u dhacday dina waxaa dee kule hore lagama oga inta inay hoos u dhacday laakiin waxaa laga baqayaa inay caqabaad badan arrintaa la xiriira ay kusoo baxaan dadka waan gartay dadku cunto nafaqo lamay cuni jireen waxaa la dhahda healthy ama unhealthy siday u bateen dadku cunto caafimaad leh mise cunto aan caafimaad lahayn wala aba waada isku dhex jiraa oo dadkao dhan isku isku doon ma saarna dad dhaqaalo leh oo furijeero waaweyn u yaalaan oo wax dhigan karaa jiray oo aysan aad u saameynin arrintan iyo dad ku noolaa maalin kasta hadba waxay u bacdaan inay soo qabsadaan marka qofba qofku ka danyaraa dheelitirkii ama dhamaystirkii cuntada nafaqada hoose u dhacday sidoo kaleeto waxaa iyadana uu caqabaad ka yiri cuntooyinkii banaanka ka imaanayay waxyaabo badan oo la xanimay baa iyagana hoos u riday dadka inay cunto dheelitiraan cunaan marka guud ahaan ama dhaqaalo la-aan wadamada qaarkood iyo dadka qaarkood ha ahaato ama caqabaad ay meel ay kasoo gataan waayaan ha ahaato dadka bulshada ugu tabasta daran cuntadoodii hoos ayay u dhacday waan gartay haddaynu wadamada isku barbar dhigno siday ugu kala duwan yihiin habdhaqanka cuntada marka la fiiriyo xilliga xanuunkeena jiro yurub oo kale iyo maraykanka isku barbardhigtid ha yurub iyo iyo maraykanka iyagu waxaa isku yidhaahdaa wadamada horumaray marka waxaa ku jira qeyb bulshadooda ka mid ah oo dadka danyarta ah oo ku tiirsan dhaqaalo dowladeed kuwaas oo ah kuwa ay aada u saameysay cuntaxumadu iyagoo shaqooyinkoodii qaarkood laga ceeriyey ama lagalaga laga fasaxay oo ilaa amar dambe soo noqday ama shaqooyinkiyooba la xiray iyo iyagoo sa hore u sheegayba ay yaraatay cuntadii laftirkeedii meelihii laga heli lahaa meelo badan la xiray marka kuwaasay aada u saameysay laakiin yurub iyo maraykan hadda wax badan uma dhexeeyaan maqaayadaha meelihii maqaayadahu sufnaayeen dadkii maqaayadaha saarnaa weli cunto way helayeen hadday lacag haystaan meelihii maqaayadihii la xiray dad badan oo singal ahaa ama dad aan aan meel deganayn oo guryo wax ku samaysan jirin sida hadda maraykanka dhalinyarada baabuurtan xamuulka qaado oo taraagyada wadoo kale aad bay uga qayleeyeen cunto la-aan intay jidadka saarnaa maxaa yeele maqaayadiha la xiray laakiin waxaa la runtii aada looga ogaan karaa dhibkan ma ahan yurub iyo maraykan inuu isku barbardhigee waa wadamo ay u kala duwan yihiin dadkii marka waxay aada usii saameyn doontaa oo futureka ama mar loola ogaan doonaa dhibkii ka yimid wadamada fakriga ah ama wadamada soo koraayo oo markii horeba dadku ay ku noolaayeen waxay maalinkaas soo qaraabtaan inay cunto ka dhigtaan dadkaas ayaa aada looga baqayaa runtii inay macaluumo badan iyo nafaqadaro badan kasoo baxdo laakiin dadkan hadda westiga ku nool ama wadamada horumaray dhib waa gaaray dadka masaakiinta laakiin sisaa uma sii uma sii balaayeysna
taasi waxay ahayd maryan ducaale oo ku takhasustay caafimaadka dadweynaha iyo nafaqada guud maamulona ka ah hay-adda global health and education development oo ka dhisan gobolka ohio ee dalka maraykanka oo khadka telefoonka ee magaalada colombos igu warramaysay dhallinyaro ay da'dooda shan iyo toban sano jir ugu weyn yahay ayaa muddo sanooyina nolosha qoysaskooda ku dabera shaqooyin aad u dhaqaalo yar oo ay iskood u raadsadaan maalin walba dhallaankan ayaa ka hadhay waxbarashada hase yeeshee isku dayaya inay daboolaan baahida qoysaskooda wariyaha v o eyda faadumo yaasiin jaamac ayaa warbixintan ka soo dirtay degmada carmo oo tiro badan oo dhallinyaradaasahi ay ka shaqaystaan nuur axmed saalax waa shan iyo toban jir nolosha qoyskooda ku dabira shaqada aan joogtada ahayn ee nadiifinta gaadiidka waa suurtagal in uu nuur helo shaqadan ama uu waayo maadaama ay jiraan dhallaan fara badan oo nadiifinta gaadiidka u soo kallaxa nolosha qoysaskoodana ku dabira hase ahaatee waxa uu nuur isticmaalaa xeelado u gaar ah waxa uu v o a uga waramay habka uu u wajaho shaqadiisa iyo sida uu ugu dabiro nolosha qoyskiisa magacaygu waa nuur axmed saalax waxaan kasoo lugayaa magaalada carmo geeskeeda waxaana soo lugayaa hal saac gaari walba waa gargaraaxa madhaqa mboorkaada reerkeenu waxaas kooban yahay sagaal buu kooban yahay curudkana waxaa weeye hal gabar anigaa ku xigaa gaari walbana ma dhaqaaqandha maya idhaan qaarna waa ii dhibtaan muddo toddoba sano ah ayaa nuur axmed nolosha qoyskooda ay ku tiirsanayd shaqada nadiifinta gaadiidka oo uu ku bilaabay sideed jirkiisii sideed sano baa shaqada ku bilaabay dad waxaa jira oo shaqo la-aan ah oo igu waaweyn anigana waxaa jira shan iyo toban habeenkiina toban doolar shan iyo tobanka doolar waa xareystaa
tiro badan oo ka mid ah caruurta barakacayaasha ah ee ku nool puntland ayaa noloshoodu waxa ay ku dabiraan baalashidda kabaha nadiifinta gaadiidka iyo wixii la mid ah boqolaal qoysaskooda ahna waxa ay ku dabiraan shaqooyinkan hoose ee aan joogtada ahayn waxaase meesha ka baxda in ubadkani ay fursad u helaan inay waxbartaan faadme yaasiin jaamac v o a magaalada carmo ee gobolka bari
shacabka degmada dhadhaab ayaa si iskaa wuxuu qabso ah u bilaabay inay dhisaan wadooyinka magaalada dhadhaab gala kadib markii wadooyinka soo gala magaaladaasi ay xirmeen wariyaha v o eda maxamed faarax shire ayaa warbixintan kasoo diray gaarisa si iskood ayay oga soo kala baxeen xaafadaha kala duwan ee degmada dhadhaab waxayna doonayaan inay dib u dhisaan waddada weyn ee isku xirta gobolka taasoo ay ugu talagaleen in isku socodka guud ee gobolka oo hakad galay inay dadka ku dhaqan degmadaasi dhadhaab u furaan dhadhaab waxay maanta u taagan tahay gaari tagsi baa ugu yar ilaa iyo bas oo ugu weyn iyo tareelle in jidka loo istaago jidka kharashkiisa contributionka loo soo guntaday ninkii hor istaago oo isku dayana wuxuu ka qaada u leeyahy waxaan kuu sheegahayaa jidkan u n ilaa maanta soddonkii sanaa u dhammaatay soddonkaa sana jidkan ninkii sheekh cabdua laydhahaa duqay dhadhaab baan ka mid ahay saaka waxaan iskugu imaanay jidka dhadhaab soddon sano qaxootiga deegaankaasi dhadhaab uu ku noolaa dadkani kamaysan faa'iidaysan mashruucyadii kala duwan ee qaramada midoobay dibudhiska ku samaynaysay qaybo badan oo ka tirsan xeryaha qaxootiga dhadhaab degmada dhadhaabna waxay ahayd degmo la iska ilooway hogaamiyaal kala duwan oo laga soo doortayna waxay ahaayeen kuwo wax badan aana ka qaban wadooyinka gala degmadaasi dowlad dhan baa dhisan intaasoo bilyan baa ku baxda kowntiga kharash ayaa la siiyaa gaaris ama embiiga gaarisa xuquuqdii aan ku lahayn aw hal maalin maana arkin waa hal maalin kownti intuu noo imaadayna gaarigan hooye qashka iskaga qaada hata taasi kowntiga naloo waay waa hal koo maalin badanka dadkan ayaa waxay ahaayeen kuwa si iskooda isku soo abaabulay waxayna horjoogsi ku sameeyeen qaar ka tirsan gawaarida waaweyn ee waddada maraysa waxayna ka codsanayeen inay bixiyaan khidmo ay ugu talagaleen dibudhiska waddada weyn ee isku xirta gobolka waxaa laydhahaa cabdisamed xuseen dhiire waxaan ka mid ah odayaasha dhadhaab tobanka ah ee mas-uulka ka ah magaalada dhadhaab maanta waxaan iskugu imaanay dhadhaab sidii hore way dhammaatay beenbeen iyo orodkii lagu dhexmarahay dhadhaab iyo sheeko sheekadii way dhammaatay maanta ninkii ay booskiisa ay ka baxdaa oo bakayle qaleen dhadhaab waxay maanta u taagan tahay gaari tagsi baa ugu yar ilaa iyo bas oo ugu weyn iyo tareelle in jidka loo istaago jidka kharashkiisa contributionka loo soo guntaday ninkii hor istaago oo isku dayana wuxuu ka qaada u leeyahy waxaan kuu sheegahayaa jidkan u n ilaa maanta soddonkii sanaa u dhammaatay soddonkaa sana jidkan intooda badan dadkani waxay ahaayeen dhallinyaro tacalimiinoo gobolka ka soo jeeda iyo culimaauddiin waxayna aaminsan yihiin in barnaamijkan uu yahay barnaamij khayri ah aniga magacayga waxaa la dhahaa sheekh maxamed cabdi baa la dhahaa anigu waxaan leeyahay in meeshan waddadan wax kaqabadkeeda in ilaahay loogu dhowaado subxaana wa tacaala marka koowaad nin walbana uu la imaado niyo ataqarub ilallaah niyadiisa ay noqoto waddadan hadal iyo hoo wuxuu ka geysanayo inuu ilaahay ugu dhowaado subxaana wa tacaala waxgaradkan haatan nidaamkan dibudhiska waddadaasi samaysanayo waxay sheegeen inay quus ka taagan yihiin maamuladii kala duwanaa gobolka soo maray sheekh cabdua laydhahaa duqay dhadhaab baan ka mid ahay saaka waxaan iskugu imaanay jidka dhadhaab waa farxad boqolkiiba boqol soddonkii saneen fadhinay ka qiimo badan baa saaka noo soo baxdo noo muuqataa arrintaa waxaan rabnaa ama ku aan soo dooranna ha ahaado ama ku gabor ganacsi ha ahaado wixii o dhan waxaan rabnaa arrintaa maanta in kaalin weyn laga qaato nin walba wuxuu qaban kara qabto naagta miiska u fadhido tan caanaha gadayso kan gaariga wato kan wax walbo in arrintaa maanta ay garab istaagaan oo arrintaa wax ka qabtaan diyaar baan u nahay middeeda kale waxaa kaloon ku dari annaga county baan leenahay madax baan leenahay gafanaha baan leenahay county baan leenahay dhaqaalaan ku leenahay xaq baan u leenahay ayadana inuu wuxuu yahay wax alla wuxuu xumaayo oo arrintan uu nagala qaban karo inuu nagala qabto inuu nagala qabto arrintan maanta maanta arrintan arrinta hore maaha way ka duwan tahay jidkii waa kan hadduu wax ka qaban rabay oo marka horan wax ka qabta uu rabay hortiiba haddegan tilaabada laga qaaday waa la tilaabo qaaday tilaabada marka waxaan rabnaa wixii uu ku darsan karo wuxuu ku darsan karo inuu kusoo darsadaan rabnaa gafanaaga cali buro waxaan ugu baaqaynaa asaga iyo wasiiradiisa iyo madaxdiisa iyo nin walba o dhan jidka nin iskama laho ummadda ilaahay baa iskale cid walbaa martaa jidkan waxaan rabnaa nin walba wuxuu ka qaban karo hay-adda unsr ayaa dadkani ka kaalmeynayso agabyo iyo gawaari waaweyn oo carada lagu daabulayo syar waxay bixisay caawinaad gaaridii carada soo guraysay ayayna siisay iyo taragtadii carada saari lahayd gaarida ayay unsrna siisay nin kaleo walaalkeena qarar laa siiya hadda magaciisa ma sheegay oo magaalada ka mid ahna wuxuu bixiyey carrada markii la keeno oo magaalada lagu daadiya dhagaxa baashi lagu qaraaci lahay carrada jijibin lahayd ayuuna siiyey ninkaasna ilaahay ajir ha ka siiyo waxaana helnay taragta taragta ayaan helnay beddelkan mukaambe iyo dad gacmeed aan diyaarsan lahayn taragtada ayada ahayd ayaan annaga u istaagnay haddaan nahay komitidii hay-adaha qaramada midoobay ee inta badan ka shaqaynayay dhadhaab soddon sano ku dhowaad waxay ku howlanaayeen korusoo qaadidah iyo weliba dadaalada iyo dhismooyin ay ka sameynayeen gudaha xeryaha qaxootiga dhadhaab iskuulla isbitaalla ceelal waaweyn oo dhammaantood laga dhisay xeryaha qaxootiga ifo kow ifo labo iyo xerada kaambicoos ayaa haatan iska hawanayo mana jiraan mashruucyadaasi haatan cid ka faa'iidaysanayso walow dowladda gaarisa countay la wareegtay balse ma jiraan cid ilaa iyo haatan halkaasi la dejiyey waxaana jirta in xilliyada qaarkood halka dadka deegaanku hay-adahaasi qaramada midoobe horaan ay iska iloobeen haatan keliya ay ku soo baraarugeen hal maroo keliya in wadala-aan ay haysato magaalada dhadhaabna ay noqotay meel goodoon ah maxamed faarax shire v o a garisa
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal dowladda faransiiska ayaa ka soo horjeesatay faragelinta dowladda turkiga ee dalka liibiya xilli ciidamada dowladda ee uu caalamku aqoonsan yahay ay ka awood ronaadeen ciidamadii jenaraal khaliifa xaftar warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa qaahiro ka soo diray waryaheenna xuseen cusmaan saxnuuni dowladda faransiiska ayaa waxaan la aqbali karin ku tilmaamtay sii socoshada faragelinta shisheeye ee dalka liibiya gaar ahaan xoojinta taageerada dowladda turkiga ay siiso xukuuma dalkaasi wasaaradda arrimaha dibadda ee faransiiska ayaa xaqiijisay in dowladda liibiya ee fadhigeedu yahay magaalada tripoli in ay sii wado weerarka iyadoo taageero weyn ka helaysa turkiga xili ay muujisay in ay aqbashay xabajoojinta sarkaal ka tirsan madaxtooyada faransiiska ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee royters in faransiiska uu doonayo inuu wadahadal uu la yeesho xubnaha neto si looga wada hadlo kaalinta sii kordhaysa ee gardarada ahi ee aan la aqbali karin ee dowladda turkiga isagoo muujiyey in ay cirka isku shareertay xiisadda u dhexaysa xukuumadaha ankara iyo baris hadalka dowladda faransiiska ayaa yimid kadib markii dowladda turkiga ay xoojisay joogitaankeeda dalkaasi liibiya si ay u taageerto ciidamada dowladda liibiya sarkaal ka tirsan madaxtooyada faransiiska ayaa waraysi uu siiyey royters waxa uu ku eedeeyey xubin ka tirsan nato oo ah dowladda turkiga in ay ku xadgudubtay xayiraada hubka ee qaramada midoobay ay saartay dalkaasi liibiya mar haddii dowladda turkiga ay ka mid tahay isbahaysiga nato waa in ay ka waantowdo sii wadidda taageerada ay siiso qayb ka mid ah kooxaha ku dagaalamaya dalkaasi liibiya ayuu yidhi mas-uul u hadlay madaxtooyada dalkaasi faransiiska hadalka ka soo baxay dowladda faransiiska ayaa lagu sheegay xukuumadda baris in ay wadahadallo la yeelan doonto maalmaha soo socda dowladda turkiga iyo saaxiibada kale ee nato si ay uga wada hadlaan xaaladda cakiran ee ka taagan dalkaasi liibiya sidoo kale wasiirada gaashaandhigga ee isbahaysiga nato ayaa toddobaadkan yeelan doona wadahadallo ku aadan xiisadani xiriirka u dhexeeya dowladaha turkiga iyo faransiiska ayaa mar hore sii xumaaday arrimo dhowr ah oo la xiriira dalkaasi siiriya iyo sahminta saliidda ee badda mediteranean-ka arrimahan ayaa imaanaya xilli xiisadda dalka liibiya cirka ay isku shareertay kadib markii ciidamada dowladda caalamka aqoonsan yahay ee turkigu taageero dhul badan ay ka qabsadeen jenaraal khaliifa xaftar oo taageero badan ka haysa dowladaha carabta iyo reer galbeedka xuseen saxnuuni v o a qahira
haatana dhegaystayaal waxaad nala dhegaysataan heestan dabacsan
idaacaddiina waa naga intaas waxaan idinla socodsiinaya caashe ibraahim caashacuud iyo anigoo maxamed cabdi dhinaca soo saaristana waxaa noo joogay bashiir abikar intaannu dib u kulmi doonno sidaas iyo subax wanaagsan
uma gudubin